waan ka baxay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda puntland dhaktar cali cabdulaahi warsame oo hormuud u ahaa ama dhaxalgal u ahaa in dhakhaatiirtan ay yimaadaan cisbitaalka guud ee gobolka mudug iyo in ay booqdaan cisbitaallo kale oo puntland ka tirsan waxa uu ka hadlayaa sida ay u soconayaan howlaha ay wadaan dhakhaatiirtan laga keenay dalka turkiga waxaana dadweynaha uu ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan dhakhaatiirta islamarkaana ay u diyaargaroobaan sida ay u dhisan lahaayeen cisbitaaladooda iyo adeegyadooda caafimaad
kalkacyo hosbitaal wuxuu ahaa nogo blace waxay yidhahdaan meel aan la aadin meel magaciisa markii la maqlo la yidhaahdo mataqaanaa saas oo kale biidn illaahi tacaala bifadli illaahi tacaala maanta wuxuu noqday meel albaabkiisa laisku laynayo saad aragteenba shaqada ka socoto waxaan rajaynaynaa in shaqada hadda ka socotaahay sida ay u socoto mid ka baaxadweynna ay timaado uuna center u noqdo gobollada dhexe ee soomaaliya sidii uu awal u ahaan jirayba isbitaalada ugu waaweyn ee gobolkan ka howlgala soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday hawshan walaalahan ay noo keeneen labada maalmood oo u dambaysay waxaa laga yaabaa haddii aan dadku inaynu isu xog warrannaa oo sida dhabtaa waxu jira inaynu isu sheegnaa waxaa jira dad mar walba wixii khayr oo soo siyaada ka soo horjeeda dana gaaroo shaksi ay leeyihiin dartood ayay waxay isku dayayaan inay hor istaagaan dacaayad ku furaan dhibaateeyaan wax kasta oo khayra ummadda loo keeno waxaan maqlayey dad hadda wararkooda aanu maqallay oo leh dadkii yimid waxba ma qaban qaar waxay yidhaahdeen dadkay ku barbaranayeen saas oo kale bal aan isweydiinne maxaad ummadda iyo dalka u qabateen dadka waxaas ku hadlaya isugu tegey inay xidhaan isbitaaladii dadka ummadda masaakiinta ay ka shaqaysanaysa naftooda ugu badbaadinaya waxaan mii sheegayaa halkan labadii maalmood u dambaysay wixii la qabtay idinkaa markhaanti ka noqon doona qiri doona in wax la qabtay inaan wax la qaban dhakhaatiirta inoo yimid waa dhakhaatiir professionaalis weeyaan qaar baa maraykan ka yimid dhakhaatiirta qaar baa maraykan ka soo duulay oo u yimid hawsha tan xataa turkiya aan deganin maraykan leanna waa dad isku xihan oo urura oo isbahaystay oo u yimid inay ummad caawiyaan ilaahay dartiis ay u caawiyaan sida uu sheegay doctor osdal oo hadda inoo hadlaayey wuxuu yidhi annagu waxaanaynu ku sharafnay buu yidhi nebi maxamed alayhi salatu salaam dadkii soo dhoweeyey saxaabadiisii ba ahaydeen balaag meeshay ka hadlayaan rikoorkaasaanu haysanaa buu yidhi markii nebigu saxaabadiisa ka soo haajireen maxaan ku yidhahdaa maka waxay yimaadeen geeska africa taariikhda waxaa ku qoran dadkii soo dhoweeyey soomaali inay ahaayeen ama wax u dhow soomaali inay ahaayeen sidaas daraaddeed baanu ku qiimaynaynaa buu leeyahay waanu dalkiinna ku nimid halkaas bay arrintu ka maraysaa innaguna markii intaasoo dhib ay noo soo mareen baa laga yaabaa inaynu dhibtayno baynu dhibno naftooda inaynu dhibaato u geysanno qaarkeen isku daynu dhibaato waxeeyo qaarkeen dacaayad fidinno waxaynu nahay ummad aan diyaar u ahayn inay wax qabsato waxaynu rabnaa inaan ku noolaanno huuhaa iyo waxaan jirin waxaan u baahannahay hadalka in loo bedelo action ficil in loo bedelo waan u baahannahay labadii maalmood oo u dambaysay maalintii ugu horraysay weliba hawsha si fiican isuma duba dhicin waxaa ilaahay fadligiis noo suurtoobay toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex qof in lagu daaweeyo isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo waxaa noo suurtoobay toddobadaa boqol iyo toddobaatan iyo saddexdaas qof boqol iyo konton iyo laba qof qalliin weeye oo qalliinka fudud ah boqol iyo konton iyo laba qof waa qalliinada fudud weeye waxaa noo suurtoobay ilaahay fadligiis lix qalliin oo qalliinada khatarka in la sameeyo berina waxaa faylka ku jira koob iyo toban qalliin oo iyaguna kuwa iyaguna khatarta ah waxaad garan kartaan marka maalintii ugu horraysay oo weliba xaaladdu iyo maantay shaqada nimankaas oo ay qabteen kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii baa isbitaalka la dhisay yaa ii sheegi kara qof ma ii sheegi karaa ma jiraa shaqo intaa leeg isbitaalkan laga qabtay laba maalmood ummad intaa tiro leeg in daawo la siiyey lacag la-aana service intaa leeg in loo sameeyey yaa ii sheegi karaa in xataa qof ilig lagaga saaray isbitaalkan taariikhdiis waxa weeye indhihii iyo ilkihii iyo sankii iyo dhegihii iyo cunihii iyo lafihii iyo qalliinkii intaba isku saacad bay soconayeen waa fadli ilaahay subxaana watacaala uuna siiyey waxayna ahayd in dadku ku mahadnaqo dadkii hawsha inoo keenan ay soo dhoweeyaan heel iyo hooba waxaanu ka hadlaynay sidii loo soo dhoweyn lahaa iyo martiqaadkooda waqtiga inoo yimid waxay nagu qaadatay muddo dheer inaynu maalintii waxaa ku baxaysay wax yaroo lacag eh waryaa bixinaya dadku lacagta way haystaan laakiin waa inay huraan lacagta way buuxdaa labaatan milyan oo doolar baa bishii soo gasha gaalkacyo waxaanu weynay ciddii aan la kaashan lahayn soo dhowayntii raggii hawshaa ka shaqeeyay dhibkay u mareen way la socdaan waxaan u baahannahay in la bedelo marka tikarka noocaas in la bedelo oo adduunku waa give and take weeyaan waxbaa lagu siinayaa ana waad qaadanaysaa waa inuu sidaa noqdaa ilaahay baa maanta iskale la waafajiyey waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala qaybaha dambe shaqada soo socota inaanu xirno rikoorka aanu doonaynay kun iyo dhowr boqol oo qof inaanu ku daaweyno ilaa idankiis kadibna loo gudbo puntland meeladeeda kale oo magaalooyinkeeda kale baahida baana ka jirto isku soo wada duub oo xaaladda guud ee cisbitaalka gobolka mudug waa isbeddeshay sidii lagu yaqaanay sannadihii lasoo dhaafay waxaana tan ay rajo weyn gelinaysaa dadweynaha magaalada gaalkacyo haddii ay howlahan caafimaad oo kale sii socdaanna waxaa macquul ah in isbeddel rasmiya laga dareemo caafimaadka deegaanada puntland iyo deegaanada ku hareeraysan maadaama cisbitaalka guud ee gobolka mudug uu yahay cisbitaal ku yaalla meel istiraatijiya islamarkaana ay ku xidhan yihiin gobollo kala duwan oo soomaaliya iyo etoobiya ka tirsan waxaana dadka howlaha caafimaad loo fuliyey iyo dadka qaraabadooda wadaba ay aada ugu riyaaqeen howlaha ka soconaya iyagoo dhakhaatiirta ka codsaday in ay labalixaadiyaan ama ay marar badan ku soo laabtaan si ay howlo caafimaad ugu fuliyaan dadweynaha soomaaliyeed ee doonaya in howlo caafimaad loo fuliyo guud ahaanna barnaamijkii aad kala socoteen shabakadda warbaahinta puntland dot com intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa waa cabdinaasir cali ibraahim oo barnaamijka idiin soo tabinaya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
iyo xooluhu ay ku badan yihiino bidix midig biyuu ay socdaano bartamaha wabiyaa dhulqanayaan barwaqada dhulkooda ku bareeri waayo qaarigiyo ku qaba jira oobabaa jira badka iyo xooluhu ay ku badan yihiino bidix midig biyuhu ay sadaano bartamaha webiyaa ku qanayaan barwaaqada dhulkooda ku badheeri waayo qaarigiyo ku qabasire oobaba